Saamaynta abaartii sababtay in si xoolo iibsashada suuqa jawhare ee xoolo, iskaalin gaadhaan hanasyo iyo ku dhawaad lamadii sanadood inka dambeeyay uusan-guban roobabka. Kawaanley la gado hilibka irinka iyo gaale ilowda ee jawhar yalaku dareemaha in iyo jaraan hilib yara sadiya sheegdi xaliima nuur oyo kumade han raabta hilibka gadaasa waayo hadda maanta sabdi waaye sabdigii maanta ahay oo la isdhihi lahay maanta xoolaha suuqa ku soo xaroona ee adigana ka soo gado xoolihii oo dhanba ma soo istaagayo meeshii ka imaa jirta laba kun kun iyo shan boqoloo xoolo saddex boqoloo xoolaha ka timid saddex boqol reer xamar reer johor reer afgooye reer balcad intaas ma deeqdaa aaday noogu yaryihiin xoolaha awal waxaa ku soo iibsan jira neefka weyn oo cadiinta konton doolar malyan iyo saddex boqol iyo konton malyan afar boqol laba malyan midka ugu weyn horta idahaba sheeginbo intaasaa haddana haysata hadda neefkii haddii hataa aaba dhihi lahaad laba malyan baa ka bixi lahaad maba laba magu jeedidba asigii ama arkayninbo oo aragtidii aaba yaraataybo taasna waa midoo ilaahay naga bixi karo mida anaga keesa karna ma ahan hadda xoolaha waxaan cabasho ka nahay qaalkoodii qaalkana waa midoo kor alla ay ka timid mid anaga keenne ma ahan midoo macnaha iska soo sheega karna ma ahan waa mid xag alla ka timid haddau roob do-o haddii macnaha oo guuraayga ou noo soo dhowaado markaas waa la doogsanaa qof kastaba xoolihiina way daranayaan annagana waa doogsanaynaa waayo qalbigaaba noo dagaa xoolihiia caddiimoobaay xoolihiiaa qurxanaana wax kasta meeshoodii way ka soo dhowaanayaan laakiin haddii oo orax ay jirto oo abaarihii ay bateen ee abaaro jirto maxaa adiga faa'iidee abaar maxaa lagu helaa abaar waxba laguma helaayo aaran ah wax lagu helaa laysugu yimaada lagu sheekaystaa haddii abaarihii ay soo bateen marka sidaasa annaga xoolla'aanta noogu wacan oo midaan iska yeeli karna ma ahan annaga suuqyada suuqa xoolaha ee jawhar maalinta sabtiyad waliba la sheenay xoolo kushal ku hayeen deegaana ka dhadhow magaalada muuse aamiin waliba uu sukumadaya dadka gado xoola walina uuse sharxaad kubiya isbedelka qiimaga xoolo iyona isbedelka dhinaga xoolo iyo ka kooyan ee la shalgadadahay ninkaan neefkaanuu soo safriyey maqaaxiyaa geyne balka lodaa dhige intaas haddeen maanta inin waxba gadmin aday korkaagataa xisaabtaas aday kugu qora ninkan hadduu wax kuu gadmaan adig markii wax kuu gadmaan lacagta iska bixinaysa haddiina wax kuu gadmin lacagta waa lagugu qoraa maalinkaa wax heshiid ay qoftaas kaa rabta khasaaraa ku soo gaaraan dhaqaalka waxawaay ninkaa wuxuu dhaqaal gadanaa markuu meel geey u yaqaano ou macnaha maanta markuu gada neefkan meeluu baahidan uga baxa u geynayo neefka marka fasalku soo go-o aba sisin soo go aba dalag soo go-o oo barwaaqa jirto dad badan boqolkiiba boqol dhaqaala la gada jira nin xoolo coodanayo oo xool inuu cooto raba amaha jiro hadda dhaqaalku waa hooseeya meeshii laga gada jira qaalinta dhaqaalka olada toddoba milyan sideed mil laga gada jira maanta afar iyo shan shan ayba joogtaaba dhaqaalka hoos waaba ka hooseeyaba wax lagu soo raaca male ninkan wuxuu kugu xujeyna hadda haddaan lacagtaa kaasiya anuu taangeyna adaaba iska soo baxshu kugu xujeynaaba waaba mid kelmadda suuqa taalo waaba ninkan markaa dhaqaalada dhaqaal uu kaa gurguriyo oo qaymaha si uu dhaho oo ninkaa meeqaan kuu gadaa intaas markaa tiraahd wuxuu ku leeyahay ani markaa intaa kaa siiyo anuu taangeyn adaa meel geysa wayso waaba luqadda hadda suuqa joorta laba luqadda